sare u kac xoogan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo dalagga sisinta kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahadaha webiga shabeelle oo inta badan cagta mariyay dalagyadii xilligan ay soo guran lahaayeen beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe cabdixasiis yuusuf nuux oo kamid ah ganacsatada ka shaqeeya warshada sameysa saliidda macsarta ee laga sameeyo dalagga sisinta ayaa sheegay in sababa la xiriira fatahadaha webiga shabeelle ay sare ugu kaceen qiimaha la iibin jiray dalagga sisinta ee suuqyada magaalada jowhar
waxaan gadaa liitarka macsarada qontii laba kun oo shil soomaaliya muskiilada waxaa la gadaa labaatan iyo lix kun oo shil soomaaliya koolayda waxaa la gadaa saddex iyo toban kun oo shil soomaaliya kiila sisinta waxaan kusoo gadnaa labaatan laba kun labaatan kuwa kun shan boqol toban iyo sagaal labaatan siday u kala fiican tahay maadaama hadda oo fatahaadii ay keeneen waa biyihii waa magaalada jowhar waa biyaha goodoonsan saliiddii aan dhoofi jiran ayaan dama dhoofinno magaalada sima noo soo gasho waa xaalad saasay u taalaan marka hore waa la dhoofi jiray waxaa loo dhoofi jiray kaalkacyo xamar beledweyne meel kastaa loo dhoofi jiray hadda wixii ma jiraan magaalada way goodoosan tahay fatahaadda ka imaatay webiga shabeelle ee baarey tuulada baarey oo ka imaatay ayaa goodoomisay magaalada jowhar maamulka shabeella dhexe waxaan ka cusanaynaa inay ka qabtaan fatahaadaan oo soo nonoqday maalin sanan kasta oo soo laalaabanaya inay wax weyn ka qabtaan maamulkan uu baaqayna ganacsatada magaalada jowhar boqol kiilo labaatii labaadii lagu soo gada laba milyan iyo boqol iyo konton oo keena halka loosaasaa lagu soo gadaa loorasha waa halkii boqol kiilo ama sagaash sagaal kiilo noqda sagaal shan boqol kiilo matalan ka soo qabo laba milyan boqol iyo konton oo keena matalan ama laba milyan laba boqol oo keena haddii tumi sagaal kusoo gad milyan sagaal boqol oo keena boqol saliidda macsarta ayaa laga sameeyaa dalagga sisinta oo inta badan ay caan ku tahay guud ahaan dalkeena soomaaliya gaar ahaan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo ganacsatadu ay walaac ku muujiyeen asar ukacan ku yimid dalagga sisinta oo inta badan saliidda macsartu ay aada u isticmaalaan dadka ku nool magaalada jowhar